bismillaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhawaada warka subax qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah laamaha amniga ah oo burburiyey goobo ganacsi oo si sharci darro ah ugu dhisnaa hareeraha wadooyinka caasimadda muqdisho qaar ka mid ah darawlada gaadiidka magaalada boosaaso oo cabasho ka muujiyey sarawkaca qiimaha shidaalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftakareen oo la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka yunisef oo arday wax ku barata jigjiga ku taageeraysa cunno looga hortegayo macluusha ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya oo aalada fogaan aragga ah kulan kula yeesha xildhibaan ilhaan cumar wararka dibadda saaxiibayaal saaka warkeena aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah kooxda xamaas oo soo bandhigtay askari israa'iil ah oo ay qabteen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeegga trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeegga trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waxaan mar kale dhegeystayaal ismaqal wacan oo wanaagsan waa subax arbacada taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha lixaad ee juun sanada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen durumarka warkeena subax markaana waxaad u diyaargaroodaan ayagii oo dhammaystiran aynu ku bilownay laamaha amniga ayaa burburiya ama burburin ku sameeyey goobo ganacsi oo si sharci darro ah uga dhisnaa hareeraha wadooyinka caasimadda magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraa wariyeyna faadimo cabdiqaadir xasan
waxaan taaganahay isgoyska tarabuunka waddadan waxay qaybisaa dhowr waddooyin howlgal qaatay lix saacadood waxaa halkan ka sameeyey laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybta weli uu cadow korjoogka ahaa taliyo-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxaana lagu burburiyey hareerahan laamiga goobihii ganacsi yaryaraa ee ku yaalay gaar ahaan sandaqadaha ciidamadu markaasi baaritaan ayay ku sameeyeen waxaana laga soo bixiyey kaartoomo aad u fara badan uu ku jiro waxyaabaha maanka duuriya sida qamriga calaqa xashiishka oo markaasi qayb ka ah falalka lidigu ku ah ammaanka dalka waxaana howlgalkan muddooyinka ugu dambeeyey ciidanka booliiska ay ka wadeen toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir taasoo micnihiisu ay ku sheegeen inay kaga hortegayaan falalka markaasi lidigu ku ah ammaanka dalka maamulka degmada hodan ayaa sidoo kale qayb ka ah howlgalkan oo kaashanayay ciidamada booliiska soomaaliyeed intii sidoo kale lagu guda jiro howlgalkan waxaa lagu soo qabqabtay tiro dhallinyaro ah oo markaasi saraakiishu ay sheegeen in baaritaanno lagu wado howlgalku markuu uu soo idlaaday ugu horrayn si kooban waxaa warfidiyeenka ugu warbixiyey taliyo-xigeenka qaybta weligow cadday amni darrada magaaladan ka jirta waxaa saldhig u ah maandooriyaha caawa halka aan ku soo qabannay degmada aan ka hawlgalnay sida qamriga iyo calaqa iyo xashiishka amni darro ka weyn ma jirto waxaan rabnaa inta caawa aan ka hawlgalna inaan u digno inta dhiman sandaqadihii caawa aan qaadnay oo aan ku soo qabannay maandooriyaha ciddii aan ku aragno inay mar labaad soo dhigto tilaabo sharci waafaqsan ayaan ka qaadanaa sharci ayaan la tiigsanaynaa cali dhuux waa taliyo-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxa uu sheegay in muhiim ay tahay dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya inay ka bantoobaan ciddii dib loogu qabtana sharciga la waafajin doono caawa waxaan la tacaalaynay meelaha lagu kaydiyo lagu gado maandooriyayaasha faraha badan ee halkan laga isticmaalo waad aragteen bulshadeenni iyo dhallinyaradeenni waxay derbiyaday taaltaallaa qaar waa ammaankiyay xumeeyeen qamri calaq xashiish daawada daraagiska oo sida traamadoolka iyo trajiinta gacanta laysaga duro iyo kaniiniyaal la cuno wax allaala wixii muqaadaraad oo dham ayaa magaalada hoy u noqday howlgalkani maaha mid hadda bilowday muddow soo socday degmooyin badanaa laga soo qabtay caawa wuxuu ka socdaa degmada hodan waxaanan rabnaa inaan ku dabar jarno wax kasta oo khatar ku ah ammaanka iyo caafimaadka bulshada gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan ay sii wadi doonaan islamarkaana ujeedka sandaqadaha loo burburiya ay ahayd in marshibiyeedka loogu talagalay in shacabka iyo gawaarida markaasi ay ku kala badbaadaan runtii howlgalkan caawa wuxuu eh, ku salaysanaay ama uu ku saabsanaay waxyaabaha maanka duuriya oo ayagu u ah asal macnaha ii sheegaya magaaladan iyo sidoo kaleeto qaybna wuxuu ka ahay in waddooyinkii mase marshabiyoodkii lagu talagalay inay bulshadan isticmaalaan la keeno ama laga dhiga goobo ganacsi oo lagu gadaayo ii sheegay muqaadaraadka cid kasta oo mar kasta isku dayeyso in ay goobihii laga burburiyey ay ku soo noqdaan waan waxaan leenaha kan waan tooba wax qurxoonna maahan faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan isgoyska tarabuunka magaalada muqdisho
aad ay u mahadsan tahay faadmo cabdiqaadir xasan iyo taasi ahayd dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftakareen ayaa xalay waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe madaxweyne laftakareen ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftakareen ayaa la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk waxaana ay ka wada hadleen xal uhelista go-doonka saaran deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed laftakareen ayaa soo bandhigay xaaladaha adag ee deegaanada koonfur galbeed ka jira sida abaarta degmooyinka go-doonka kale oo aanay isku gudbi karin iyo in xal loo helo sidii loogu gudbi lahaa caqabadahaasi jira kulanka sidoo kale waxaa fadhiyay xildhibaano guud ahaan deegaan doorashadoodu ay tahay koonfur galbeed soomaaliya dhankoodana waxa ay ballan qaadeen inay ka qayb qaadan doonaan inta awoodooda ah sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha iyo gudoomiyaha ayaa iska xog wareystay xaalada ama xaaladda dalka iyo sidii wax looga qaban lahaa dadka ay saameysay abaarta ee ku nool guud ahaan gobolada koonfur galbeed kulankana waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal lagu soo daawacay barta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in uu doonayo culeyska inuu dareemayo culeyska ka jira dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ah deegaan doorashadiisa xili ama deegaan doorashadiisa xili xaalado dhanka nolosha ah ay wajahayaan boqolaal ruux oo halkaasi ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftakareen ayaa dhowr jeer ku hanjabay howlgallo uu wato wato isfuris ah oo ay iska kaashanayaan ciidanka federaalka kuwa sida gaarka ah loogu tababaray dowlada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo howlgalka midooda africa ee admis dhinaca kalena qaar ka mid ah gaadiidleyda ku sugan magaalada boosaaso ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen sarabkaca ku yimid qiimaha shidaalka magaalada boosaaso waxaana ay gaadiidleydani ay aad cabasho ugu yihiin sarakaca ku yimid qiimaha shidaalka oo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi aad looga dareemayay sidoo kale gaadiidleyda ayaa waxa ay sheegeen sababaha keenay sarabkaca shidaalka oo ay ku sheegeen inay yihiin dowladaha caalamka oo iyagu keedsaday shidaalkii soo gaari jiray gudaha waxaana ay gaadiidleydani ay fariin u direen ama baaq ay u direen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi tani waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada boosaaso oo cabashadaasi ka ka hadlaya
waa cismaan maxamed nuur Ee, waxaan nahay shirkadaha basaska ee u kala baxa gobollada Ee, waxa weeye saamayntu iyadoo cid walba ay saamaysay oo la ogyahay shacabka inay saamaysay gaadiidkana way saamaysay aad bay u saamaysay maadaama de shidaalka uu maalinta hore tobanka taninka tobanka door marayay uu laba jibaar dhaafay afar iyo labaatan shan iyo labaatan door uu marayo waxa weeye ee, rikaabkana aan wax faragelin lagu samaynayn qiimihii hore lagu raaci jiray ama wax ka hooseeya lagu qaaday iyadoo lafteeda duruufo adag loo eegay oo ay shacabku tabayaan abaaro iyo lacag la'aan shilinkii soomaaliga oo istaagay iyo duruufo badan oo waxa weeye ay iska jiraan sidaa awgeed wax lagu daray oo rikaabka lagu dallacay ma jiraan duruufaha awgood marka waxa weeye baabuurtu waxa weeye waa ogtiin birtooda waa qaali shidaalkiina hadduu labajibaar dhaafay wax ka soo hadhaa ma jiraan marka insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in isbeddel khayr qaba ilaahay keeno dadaal baa u baahan tahay inay sameeyaan ganacsatada iyo dowladduba macaishadda bal sidii looga hortegi lahaa iyo sixir bararkaa haddaan ahay guddoomiyaha tagaasida cabdinuur cabdilaahi jaac sax dhibaato waxanugu ah shidaalka waa nagu qaalagaroobay waanu wareersannahay koorsadii shidaalka ahe koorsadaanu qaadi jiray waa hal dollar iyo badh sanankii shidaalka wuxuu nagu marayaa lix iyo labaatan dollar dee dhibaatada jirta waxaa taa wixii oo dhan baan iskeenaynba waanu wareersannahay waxaanu samayno ma garan karno dee waxaanu haddana waxanu xaaladdu wax nagu maraysaa dee wixii haddana isba keenaynba baabuurta inaan iska dhignoba dhibaatada jirta waa taa wax waa ka qabanayaan ma hayno nimanka shidaalkana mar kasta waxbay ku darayaan habeen walba hal dorar laba dorar saddex dorar dowlad wax ka qabanaysana ma hayno anugu waxaanu samayn karna anugu anugoo da'wad milyan qiimaha waxaad leedahay dee nimanka waxaanu nimanka inu haystaa kaalimaha shidaalka iyagana waxaan nahay dee nin baa mas-uula yaa uu qudha weynas waxaa sameeya ma garan karo dee madaxweynaha puntland waxaan ka codsanaynaa inuu xaaladda wax ka qabto waddanka dambe suuliin bay leeyihiin nimanka sidaa doonaan wax dowladda waxaad ka codsanaynaa shidaalkii cirkaasuu nagu marayaa beelkiina dashalaata sida dadkiina lacag ma haystaan shidaalkiina iyadun sii socda ma ahane hoosuu dhici maayo marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay shidaalka qiimo dhimis ku samayso hadda shantii litir waa lix doolar dadkiina lacag ma haystaan shalaatakii sitii xitaa ma haystaan booja kala baroo bar lacagtii booja ku qaadaynaa shidaalka meelaan ka keenna garan mayno lacagtiis hagaag dhegeystayaal kuwaasina waxay ahaayeen gaadiidleyda ka howlgala magaalada boosaaso ee maamulka puntland oo iyagu ka waramayey sarakaca ku yimid qiimaha shidaalka islamarkaana baaq u diray madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdulaahi deni dhinaca kalena hay-adda yunisef ayaa arday wax ku barata jigjiga ku taageereysa cunno looga hortegayo macluul sanduuqa taakulada caruurta ee yunisef ayaa ballan qaatay inwaxinay wax ka qaban doonto ka hortaga xaaladaha macluul ah oo ka difaaca dowlad deegaanka soomaaliya gaar ahaan magaalada jigjiga oo xarunta u ah dowlad deegaanka soomaalidaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida ayaa bogaadiyey ballanqaadka hay-adaha unisef hay-adda unisef iyaga oo ku tilmaamay qorshe sahlaya in dib loo furo goobaha waxbarashada iyo in la dejiyo qorshe dib udejin lagu sameynayo qoysaska kasoo barakacay goboladaasi axmed ismaaciil oo ah la taliyaha madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee dhanka bini-aadinimada ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid xoojinaysa qorshe xafiiskiisa uu wado oo ah in dib u dejin loo sameeyo dadka kasoo barakacay abaarta ka jira halkaasi waxa uu sheegay in dib loo furayo goob waxbarasho oo ka badan kun oo ku yaala deegaanada ka baxsan caasimada kadib markii ay kasoo tageen dadkii deegaanka ee wax ku baranayay oo ay abaartu aadku ay u saameysa abaartu ay ku reebtay saameyn togan waxaana hadaladiisi ka mid ahaa latalyaha madaxweynaha maamulkaasi axmed ismaaciil oo la hadlay v o eda
kamid ahaa waa si guud xaaladda abaarta iyo sidii looga jawaabi lahaa si gaara waxaan uga wada hadalnay sidii looga jawaabi lahaa ama loo dhimi lahaa nafaqa darrida oo baryaha abaarta darteed kor u kacaysay sidoo kale waxaan ka wada hadalnay sidii ay taageero uga geysan lahaayeen qaybta waxbarashada abaartu waxay saameyn weyn u geysatay iskuulladii oo iskuulle ku dhow kun iyo sideed boqol baa ay saamaysay oo ilaa kun iyo afar boqol iyo wax ka badan ay xidhmeen tirada ardada ee iskuullada ka baxday ama aan dhigan abaarta darteed waxay kor u dhaafaysaa ilaa shan boqol oo kun oo arday marka waxaan ka wada hadalnay in dowladda iyo hay-adda unisef ay ka wada shaqeeyaan sidii ardadan dib loogu soo celin lahaa iskuullada sidii mashaariicyo taageera iskuullada oo sida sida quudinta oo kale ay ka mid yihiinna looga wada shaqayn lahaa waxaan kaloo ka wada hadalnay kor qaadida biyaha biyuhu inta badan waa waxyaabaha abaartu marka ay timaado salka ah saameynta weyn keensada marka in ay dowladda kala shaqeeyaan qorshaheeda ku aadan sidii loo kordhin lahaa tirada ceelasha ee deegaanka laga qodayo iyo kor qaadida biyaha marka si koob waxaan ka wada hadalnay sidii loo adeegi lahaa xaaladda nafaqadarrida sidii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa iyadoo ardadii iskuullada ka baxay abaarta darteed dib loogu soo celin lahaa iyo in biyaha weelbiyoodyada ceelasha biyaha kor loo qaado
dhinaca kalena xildhibaanada labada aqal ayaa maanta mar kale waxa ay muqdisho ay ku yeelan doonaan kulan wadajir ah xildhibaanada labada kole ee baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta mar kale yeelanaya kulan wadajir ah kaas oo ku saabsan sidii ama sii wadida akhrinta labaad ee miisaaniyadda qaranka shalay xildhibaanada labada aqal oo kulan yeeshay ayaa waxaa hortegay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele oo ay su-aalo adag halkaasi ay ku weydiiyeen iyaga oo si weyn uga dooday miisaaniyadda dowladda ee sanadka xildhibaanada labada aqal ayaa wasiirka maaliyadda ku eedeeyey in afartii sano ee uu xilka hayay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasaaradiisa sameynin xisaab xir islamarkaana ay maqan tahay lacag dhan milyan oo doolar maanta ayaa xildhibaanada mar kale waxa ay dood adag ee ka yeelan doonaan miisaaniyadda dowladda ee iyaga oo sidoo kale su-aalo weydiin doona wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo shalay isagu hortegay xildhibaanada mudanayaasha baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana maanta la filayaa in su-aalo dhowr ah halkaasi lagu weydiiyo cabdiraxmaan ducaale beyle oo ah wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya halkaa warkaasi dhegeystayaal kala socotaanna waa raadi atalsan ee muqdisho markaana wararka dibadda kooxda xamaas ayaa soo bandhigtay mas-uul muuqaal askari israa'iil ah oo ay gacanta ku dhigeen dhaqdhaaqa iska caabinta islaamiga ah ee falastiin ee xamaas ayaa soo bandhigay muuqaal ay ku sheegeen inuu yahay askari israa'iil ah oo ay soo qabteen muuqaal oo ay kasoo bandhigeen muuqaal oo ay soo bandhigeen guudada al aqsaam ee garabka hubeysan ayaa waxa uu soconayaa muddo afartan ilbirqsi ah waana markii ugu horeysay oo xamaas ay soo bandhigto muuqaal kan la mid ah waxaana ninka israa'iil u dhashay ay magaciisu ay ku sheegeen hishaam al sayid waxaana muuqaalka laga arkayey isaga ugu jira sariir la mid ah kuwa cisbitaalada waxaana uu xirnaa maaskaro waxaana ku xirnaa qalabka dadka ka caawiyo neefsiga ee oksijiinka loo yaqaano muuqaalka waxaa sidoo kale laga dheehan karay aqoonsiga maxbuuska oo xabadka loo saaray aqoonsigiisa israa'iiliyaanka ah xamaas maalin ka hor waxaay ku dhawaaqday inuu sii xumaaday caafimaad mid ka mid ah maxaabiistiisa ama maxaabiistiisa israa'iil ee ku xiran iyaga iyadoo ama u xiran iyaga iyadoo aan la sheegin sababaha arrinkaasi guud ahaan dhegeystayaal wanaginta warkii subaxnimo ee aad saaxiibsaaki aad kala socoteen raadiyaha talsan ee muqdisho
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel